askarigan ayaa ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka waxaana lagu magacaabi jiray xasan maxamuud maxamed ayaa waxaa afduubay ciidamad u hubaysan oo isla dowladda u shaqaynayay ka tirsan gaar ahaan kuwa isku magacaabay nabad sugidda ilaa iyo haatan lama oga halka uu jaaniyo cirib dhigay askarigan eheladiisa ayaa baadi goob xoogan ugu jira sida ay wiilkooda ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen hooyada dhashay wiilkan ayaa la hadashay warbaahinta iyadoona sheegtay in wiilkeeda ay si xaqdaro u afduubeen ciidamada sirdoonka dembi uusan lahayn ayay tilmaamtay inay dusha u saareen wiilkeeda xitaa loo diiday inay aragto wiilkeeda dowladda waxaan ka rabaa cadaalad xasan maxamed maxamuud inaan cadaalad u helno dulmanaan nahay afduubaa lagu haystaa nalooma ogola ayagoo u shaqaynayey ayagaa god ku ritay dowladda meeshaan cadaalad ka sugayna ayadaan dulmano u nahay dhibaatay noo geysteen dowladda cadaalad hadday jirto dowladda waxaan ka codsanaya xasan maxamed maxamuud inaan cadaalad u helo marasaan nahay dumaraan nahay meel walbaan tagnay maxkamadaan tagnay waxaan u tagnay xildhibaankeen ayaan u tagnay cid sidaas noo fiirido ma jirto dhibaataan qabnaa laamaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka dhibaatada ay ku hayaan bulshada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ka sokow waxay dhexdooda isku geystaan dilal bareer ah afduub iyo dhac ku aadan hubka in midba midka kale uu ka xoogo taas oo marar badan warbaahinta soo warisay askari qorigii garwaaxsanaa ay ka farmuruujiyeen tiro askar ah